aad iyo aad baad umahadsantihiin v o a waxaway run ahaan waa wax aad iyo aad loogu farxo su-aashaas marka la fiiriyo bini aadamka hawl kasta oo la qabto taban meel ayay kusoo dhamaan lahayd jaamacaddan asaaskeediina taban waanu joogay oo anagoo koox yar ah ayaan bilowgeedii lahayn kolkii dambana aniga ayaa waxaa la ii gartay inaan hogaankeeda aan qabto oo hawsha maaragtay hawl maalmeedkeeda inaan anigu la wareego run ahaan laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii ilaa maantana run ahaan waan hayay bisha september ayaa run ahaan ay tahay sagaal iyo toban sano ayaa ii dhamaatay sagaal iyo toban sano run ahaan waa cumri aada iyo aada u dheer marka loo fiiriyo institution intaa inaad hayso arrin dhib yar maaha waxaan isleeyahay marxalada koowaad intaa kabar inaan sii hayo aniga ma aana jeclayn marnaba inkasta oo run ahaan aan aada raalli uga ahay koritaanka iyo kobcitaanka dadka iga soo shaqaynayay oo dadka jaamacadda iyagoo yaryar markaas shaqada bilaabay ama jaamacaddaba ka baxay dadka iyaga dabcan wakti dheer bay u baahnaayeen oon isleeyahay hadda waktigii waa la soo gaaray qodobka koobaad waa kaas run ahaan qodobka labaad waxaan isleeyahay jaamacadda marka loo fiiriyo institution ahaan qawaaniinteeda iyo nidaamkeeda iyo sida u dhisan tahay iyadana waxaan isleeyahay way taaba gashay oo sagaal iyo toban sano ayaa tajribo xoog badan oo maamul si istabajooga usoo shaqaynayay oo haba yaraatee wax dhibaho dhinacaasa uusan jirin iyadana waxaan isleeyahay kolka loo fiiriyo dhismaheeda iyo qawaaniinta kala hagta jaamacadda marka loo fiiriyo iyo xuquuqda dadka iyo waajibaadka saaran intaa marka la isku daro run ahaan iyadana waxaan isleeyahay waktii aad ka tegaysay waa la gaadhay qodobka saddexaad caalamkan run ahaan marka la fiiriyo mar walba jiil cusub ayaa soo baxaya hogaanka run ahaan aniga aan qayb ka ahaa isigiisa jaamacaddana kusoo dhex koray intii aan anigu wadayna hawsha ugu weyn run ahaan iyagu waday oo aniga dabcan odayeyn iyo maamulkaa kore aan jiro laakiin day to dayda hawl maalmeedka dadka waday waa dad dhalinyaro ah oo si xoog leh run ahaan usoo koray shahaadooyinka ugu sarreeyana qaatay khibrada ugu weyna run ahaan yeeshay muddada iyaga ah waxaan isleeyahay marxaladii waxaa la soo gaaray dhalinyaradu ay hogaamin lahayd oo technologiyada jaamacadda ay ku hogaamin lahayd oo strategic planka jaamacadda loo dejiyey oo shantii sana mar la dejiyo dadka hogaamin lahaana waxaan isleeyahay oo nagaga haboon annaga da-daa hore markaan nahay waxaan leeyahay waa dhalinyaradan hadda run ahaan meesha soo gaadhay marka intaa markaan isku wada daro waxaan isleeyahay maalin munaasaba inaan ka tegay ayaan rumaysanahay haddii la qodobka ugu dambaysa aan fiiriyo daban ruuxu waxaa loo baahan yahay markuu meel soo wado dadkii uu xilwareejin uu samaynayo hawl kale ayaa madaxiisa ku jirta aniga marka waxaan isleeyahay cumriga inta ka hadhay hawl kale oo ummadda soomaalida dhan u adeegta oo aan isleeyahay jaamacadda muqdishona waa u adeegi jaamacaadka kale iyo waxbarashada kale iyo ummadda tababarkeeda wau adeegi ayaan ka shaqayn doonaa waayahay doctor cali sheekh axmed muddadii aada guddoomiyaha ka ahayd jaamacadda muqdisho maxaa guulo ah iyo ahdaaf ah oo aada xaqiijisay run ahaan guulaha jaamacaddu ay gaadhay aad bay u badan yihiin daban waxaa waa soomaalida ruux markuu meel madax ka yahay ishu daban isay ku dhacaysaa adduunkanana waa sidaas laakiin waxaan hubaa fariiqa aniga ila shaqaynayay kooxda ila shaqaynaysay kooxda ila soo asaasay jaamacadda kuwa dhexda kaga soo biiray oo maanta shan boqol lix boqol oo ruux jaamacadda muqdisho maanta way ka shaqeeyaan in inta ugu badanna jaamacadda muqdisho ayba ka baxeenba inta kalena iyagoo yaryarba kusoo biireen waxaan isleeyahay guul la soo wada qabtay oo la soo wada aafiyey oo la soo wada riixay oo culayskeeda run ahaan ruux waliba in ku lahaa ayay hawshaasi ahayd aniga dabcan oday ah yaanu ahaa madax baanu ahaa waa ku faraxsanahay run ahaan hawshaa inaan darabka ahaa guulaha la gaadhay waxaan isleeyahay jaamacadda muqdisho sagaal iyo tobankaa sano oo labaatan jilsatay hadda ardadii baajkiis labaatanaad imtixaanaadka hadda ay ina hadda gashay inta kale maalmahan ay ufadhiisan doonto iyo bisha soo socda waxaan isleeyahay marxalada iyada ah meeshaan lasoo gaadhay waxaa run ahaan la xaqiijiyey oo lagu guulaystay waxa ugu weyn in dad la abuuro dad inaad abuurto hawl dhib yar maaha dad in maskaxdiisa la bedelo hawl dhib yar maaha koox boqolaal hor isla shaqaynaysa inay isjecel yihiin oy hal group yihiin iyagoo ruux walba caqligiisa uu gaar u leeyahay haddana ay waxay isu wada geysteen waxaan isle guusha u weyn anigu tirsanaayo oon anigu maanta anigoo maanta aan jaamacaddii madax aawa ka ahayn run ahaan aan tirsanaayo waxa weeye waa guul aada iyo aada u weyn leano dad maanta aan ku kalsoonahay ayaa jaamacaddii aan ku wareejinay oo raalli aan ka ahay guusha labaad haddii aan fiiriyo waxa weeye sugnaan markii jaamacatu muqdisho la furaayey waxaan kasoo bilownay iskuulaad fara badan oo dadkii carruurtii markaa dhalanaysay oo shanta sano iyo lixdan sano ee jirtay iyo ilmihii markaa dhexda iskuul kaga tegay dalka oo dhan wuu burburay sidee dadka iskuul loogu soo celiyaa oo waxbarasho loogu soo celiyaa oo dagaalka looga nabadgeliyaa oo badaha iyo run ahaan qaxootinimada looga nabadgeliyaa waxay hawl weyn bay ahayd jaamacadda markii la furay waxay badbaadisay baan isleeyahay boqolaal kun oo dad ah oon rajo lahayn ayay rajo u abuurtay marka rajada la abuurana waa qodobka labaad bu ahaa waa qodob aada iyo aada muhiim ugu ah dadka leanna dadku markay quustaan si dhib yar bay u dhintaan si dhib yar bay u duloobaan iyaguna way isdili bahalkuna way cuni saas daraaddeed waxaan sida qodobka labaad marka laga soo tago kii koobaan waa qodobkaas rajo abuurista xooga badan haddii run ahaan aan qodob saddexaad aanu tago waxaan isleeyahay aniga jaamacaddu waxay bartay dadka dadku inay wax qabsan karaan dadku inay waxa yaray haystaan carruurtooda wax ku bari karaan wax aan dawlad ku tiirsanayn oo sharikaad waaweyn aysan maalgelinaynin oo caalamku uusan darab ka hayn maalgelintiisa in ay soomaali aragto inay shaqaynayaanna waxay ahayd qeyb saddexaad oon isleeyahay dadku waxay ku dhiiradeen intii ka dambaysay inay wax bartaan dadkooda ay baraan waa gartay haddii taa hoos looga sii tago jaamacadda markii la furay muddo ka yarba dadkii rajo waxaa gashay in jaamacaadka la furi karo guulaha waaweyn waxaa kamid ah maanta inay jaamacaad badan oo fiican dalkan ku yaalaan kuwa soo korayana ay ku yaalaan kuwa way dhici kartaa kuwa intaa ka musago hooseeya inay jiraan laakiin isu wada geeyo waxay abuurtay tartan xoog leh oo ah waxbarashada jaamacaadka aban haddii aan hoos uga sii dego ardada jaamacadda soo gashay maanta waxay dhowr iyo labaatan kun oo arday ayaa wax ka baratay jaamacadda ama maanta ku jirta ama hadda kahor ka baratay waa guul aada iyo aada u weyn dadka iyaga ah oo kumanaan dabcan ay ka baxeen jaamacadda oo hadda hadladii ugu dambaysay aan u dabaaldegaynay laba maadood ka hor run ahaan boqolaal ka qalin jabisay oo sanada marka la isku daro muqdishoiyo boosaaso wax kun arday kudha ay ka qalin jabinaysa jaamacadka muqdisho waa sigma xoog leh waa successful waa guul aada iyo aada u weyn oo tusinaysa jaamacadka muqdisho inay ku guulaysatay bini aadam inay soo saarto ay dadkoo dhiso oy intaasoo dad ay jaamacadda run ahaan ay kasoo baxaan qalin badashaan oo maanta ay ku faanaan run ahaan waxyaalaha waxaan isleeyahay la taaban karo ayay kamid tahay jaamacaddu waxay qayb ka tahay dhinaca kale guulaha inay samaysay calaaqa dibadeed oo aada iyo aada u weyn oo dalka iyo jaamacaadka kale caalamka ay isku xidhay oo intii ugu dambaysay qaybo jaamacaadkeena kamid a jaamacadda muqdisho dadaal ay samaysay qayb kamid a ay maanta ku guulayseen inay xubno ka noqdaan ururada caalamiga ah waaya doctor dabcan caqabadooyin badan ayaa jiray welina ka jira dalka marka maxaa kamid ahaa caqabadihii uga adkaa intii aad maaragtay maamulka haysay run aandan in aad tidhaahdo shan iyo labaatan sano ayaan soomaali ku noolaa awla waan ka shaqaynayay dhibaatana igama hor imaanin suuragal maa waa og tahay jazaka allahu khayran waxaan ku faraxsanahay run ahaan muddadaa lasoo shaqaynayay markaan hawshan gelaynay waxaa la isweydiiyey jaamacad miyaan furaynaa haa xoolo miyaan haysanaa maya security iyo amni miyaan haysanaa iyo nabad maya sidee lagu furayaa waxaan nidhi dalkan waan ku noolahay shaqada ugu wanaagsan ee ka qaban karaan waa in dad wax la baro innagaba waxbaa layna soo baray oo canshuurtii dalkeena oo hooyooyinkeen iyo abayowgeen laga soo qaaday ayaa wax laynagu soo baray innaguna waa inaan barno oon u halgano oo u dhabar adeegno oo run ahaan xoog oo dhan aan isugu geyno markii aan bilaabayna marka waan ogeyn inay dhibaata naga hor imaanayso dhibaatooyinka waaweyn ee run ahaan naga hor yimid kalsooni darrada dadka soomaalidu ay ay ay ay qabeen oo ah inaan jaamacad la furi karin inaan iskuol la furi karin maxaa jira dawladdu markay soo noqoto ayaa carruurtanada iyo dawladdu waxbaraysaa marka aada weydiiso haddii xugunkii uu soo noqon waayo muddo gaaban ilmihiina maxaad ku samaynaysaan may way soo noqonaysaa bay dhihi jireen mar maxaa jirta kalsooni darri xoog leh oo dadku ay qabaan inaysan waxba qabsan karin taban waxaa weye waa waa dhibaato weyn oo runaan naga hor timid bay ahayd bilowgii ardaygu jaamacadda kuma kalsoona dadweynuhu kuma kalsoona waxaan jaamacad miyaa ma been baa ma lacag baa lagu urursan waxaasoo dhan dhammaan waxay ahayd dhibaato na qabsatay oo aada iyo aada u weyn saban waxaa kamid a meel kasoo degto xabad in laguu bilaabayey oo dadna lagu dilayey kuwa ku dhaawacmayeen laga qaxaayey oo intaasoo goobood oo jaamacaddu lahayd run ahaan ay jaamacaddu aan bedelasho ayaan dhihi jirno si aanaan nafsi nafsadanada aan u ilaalino waan qaxnimaanaa dhihi jirna waxaan ii aagaan bedelanaynaa meel meeshan ka naba fiican ayaan tegaynaa baa dhihi jirnay intaas oo goorba jaamacaddu ka qaxday kambadyaalkeeda kala duwan bay markasta ka qaxaysay laba dhibaatooyinkaan aada u xusuusta run ahaan waxaa kamid a macalimiin waaweyn arday waaweyn oo ama lagu lagu dhaawacay ama lagu dilay run ahaan oo markaan xusta aada iyo aada waxaan meel iga taabanaysa waa raggii ugu waaweynaa sida professor caster oo kale alla yarxama xasan waasi ah dadkaas oo kale matala markaa u timaado waad dareemaysaa adiga marka dhibaatadu intay la ekayd waad dareemaysaa mararka qaarkood dhibaatooyinka waxay ka abuurmayaan waxyaala yar yara yani matala arday si xun u dhaqmay loo maleeyey ama lagu qabtay isagii oo imtixaankii uu qoraayay wax qalaba ku dhex wada ama arday kale si ula hadlay aan munaasib ahayn oo kale markii inta loo yeero run ahaan anshaxa lala aado oo la yidhaahdo afar bilood jaamacadda ma imaan kartid ama sano ma imaan karta laba sano ma imaan kartid mararka qaarkood ayuu ardaygaasi intuu reerkiisii aado oo adeeradii abtiyaashii aado u baabuur tiknika waxa loo yaqaano magaalada marku soo qaato ayuu wuxuu isku dayaa inuu jaamacadda soo weero taban kow laba saddex afar midna maaha way ka badan tahay laakiin taban marna mayna ku guulaysan jirin ardadu oo dhibaatada waxaan ku xallin jirnay si dhib yar oo dadweynaha ayaan ka hor keeni jirnay dadweynaha ayaa markaa celin jiray marka jaamacadda gudaheeda weli dagaal oo layskaga hor yimid run ahaan gudaheeda weli kama dhicin laakiin nasiib wanaag markaan arna in wixii dagaal soo wada bulshada ayaan ka horgeyn jirnay dhibaatadu way iska fara badan tahay jaamacadda ka hor imaanaysay leanna bulshada bay qeyb ka tahay run ahaan waxaa kamid a tobanaan ardada jaamacadda kamid a in xabad ay dishay maanta oo shahaadooyinkoodii qaarkood ay yaalaan qaarkood iyagoo ka baxay la dilay qaar iyagoo sana u laabatay la dilay taban waxaasoo dhan daban waa dhibaatooyin aada iyo aada run ahaan u weyn laakiin si kastoo ay tahay haddana jaamacaddu marna isma taagin oo waxaa go-aankanagu uu ahaa haddii ay ku guulaysato mooryaanta hadday ku guulaystaan inay jaamacaddan waktigeeda dilaan oo istaajiyaan hadday ku guulaystaan way naga reeyeen maalin kasta marka meesha aad u qaxdo ama aada u aag bedelato ma ayaan duruusa kasii wadaynay markaasaa maalin kasta oo ardada ka baaqatayna waa loo magdhabi jiray oo dib ayaa loo samayn jiray waa la siin jiray daban dhibaatada way socotay weliba dalka dhibaata u ka jirtaa laakiin jaamacadda marna mayna istaagin sidaasay ma jaamacadda ma waxay ugu guulaysatay run ahaan in lagu barto maquusta inay tahay jaamacaddu madaalo inay tahay jaamacaddu waxaan marna istaagayn inay tahay ayaa lagu bartay ilaahay mahadii markii dambena bulshada ayaa difaaceedi run ahaan qeyb aada iyo aada u weyn kamid noqotay sidaasay marka firi dhibaatada ku yaraata professor cali sheekh dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ka furmay jaamacado badan dadka qaar ayaa ku eedeeyay inaysan bixin waxbarasho tayo leh kuwo kale ayaa leh maye waa kheyr kusoo ziyaaday waddanka adigu sidee u aragtaa aniga fiiri dhinac bay laba dhinac baan ka eegayaa waxaan la soo joogay dalkan oo ischool elementary a uusan ka jirin ayaan joognay labiiyo sagaashankii oo wax walba uu xiran yahay oo ardada yararka ah ee kolkaa inaha soo kala qaaday ay xabadda iyo ka sheekeynayaan qoriga ayaa soo gaadhay taban waxa weye waa meel aada iyo aada u dhibaato badan malaayiin intaasoo malyuun oo ilmood inaysan ischoolba ku aadaynin nasib darro aada iyo aada u weyn bay ahayd haddii marka taa loo fiiriyo anugu waxaan isleeyahay in lagu tartamo tacliinta waa wax aada iyo aada u qiimo badan waxaana rajaynayaa ugu dambaysta in lagu tartamo tayada waxbarashada sidaas ayaan rajo ka qabnaa daban waan ogsoonahay inay jiraan meelo oo jaamacado isku magacaabay oon munaasib ahayn inay jiraan waan ogsoonahay laakiin waxaa go-aan ka ah dadka jaamacadaha ka shaqeeya madaxda jaamacaadka macalimiinta dadka waxgaradka waxaa ka go-an in waxaa la saxo oo loo dejiyo asaabaha lagu yaqaano jaamacaadka ee criteriyada la yidhaahdo ama macaayiirta asaabaha in loo dejiyo xuduudkeeda iyo xaddeeda la sheego meesha ugu yar ay jaamacad ku noqon karto in la sheego arrintaana waxaan kugu bishaaraynayaa inay hadda ka bilaabatay jaamacaadka dalkeenna in kamid a inay xisaabtamaan oo la yidhaahdo maxaa khaldamay maxaa inaga khaldan waxaweyba khaldan yihiine imisa sanaan ku sixi karnaa oo la yidhaha hal sano laba sano bal aan soo gaarno jaamacad waliba inaysan afar sano ka yaraanin maalmaha la darsaayo shan maalmood ka yaraanin kurukulumku uu crate awarisku ay meesha soo gaaraan oo sidaas la yidhaahdo saas aadeed waxaan shacbiga soomaalida dhammaan u sheegayaa aniga oo toban sagaal iyo toban sano muqdisho university run ahaan madax kasoo ahaa dhinaca kalena boqolaal ischool si uunaga soo qeyb galay samayntooda ama tayayntooda ama tababarkooda ama kutacabka guryaheeda dhismaheeda inta aan kasoo qeyb galay shan iyo labaatankii sane ugu dambeysay aan kasoo shaqeynaya waxbarasho tacliim khaldan dalkan kama socon doonto sababta waxaa weeye jaamacaadka tayada leh markay iskaalmaysaan kuwa kale way ku qasban yihiin inay dariiqaa soo qaadaan way ku qasbanaan doonaan shahaadadoodana caalamku ma yeelaayo dalkan hadday dawlad taya leh oo xoog leh oo run ahaan wax sixi karta ay ka dhalatana hadda ma jirte waxaan rajaynayaa taasina inay soo dhib yarayso oo markaa ay iskaalmaysaan jaamacaadka iyo wasaaradaha waxbarashada ee jayigeena ka samaysan saas daraaddeed waxa weeye jaamacaadka carruurta soomaalida wax qalada u dhigaayana waxaan rajaynayaa inay barnaamijka iska saxaan kuwa meel fiican soo gaadhana inay hor u socdaan aniguna waxaan ku jiraa dadka waxaa wax ka saxaya oo u naseexaynaya oo wax kasta oo la iga baado inaan ka shaqeeyo diyaar baanu ahay habeen iyo maalinba waayahay doctor cali ugu dambeyntii professor cali xil wareejintaadii jaamacadda wuxuu kusoo aaday xilli dalka uu ka socdo amaba uu bilaaban doono ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha soomaaliya marka ma isdhihi karnaa doctoorka markaan wuxuu u jihaystay ama u jihaysan rabaa dhinaca siyaasadda jazaak allah khair waxaan umalaynayaa markii la yidhaahdo madaxtinimada dila soomaaliya ayaa santiin kulligii waan ogahay madaxtinimaduna aadna u fara badan tahay meelo badan baa laga soo galaa marka aniga waxaa weeye madaxtinimada aan rabo inaan ka shaqeeyo oon ugu dambaysta gaaro waa madaxtinimada lagu dhisaayo carruurta dadka soomaalida ah oo madaxda runtaa noqon doonta anigu kuwa uma u malayn maayo hadda inaan u tartami doono villa soomaaliya bilaha soo socda oo saaxiibaday oo villa soomaaliya ku jira waxaan leeyahay uma soo socdo meeshaas waxaa dhici karta afarta kalena inaana usoo soconin baa dhici karta inaana marna usoo soconin baan rajaynayaaba villa soomaaliya maxaa jira haddii aan qeyb ka noqdo inaan soxo waxbarashada soomaalida haddaan qeyb ka noqdo tarbiyada carruurta iyo anshaxooda iyo kobcintooda haddii aan qeyb ka noqdo haddaan qeyb ka noqdo u gargaarka dumarka madmuumiinta oo dalka soomaaliya haddaan qeyb ka noqdo wax uraadinta dadka fuqarada ah oo ilaahay mahadii aan ku faraxsanahay in kamida ogeynaa inaan waxaa kasoo shaqeeyey madaxtinimo iga maqan inay jirto ma rumaysni waxaana ku faraxsanahay maanta kumaankum ruux oo dadkii muqdisho university ka baxay inay ka shaqeeyaan wisaarad walba qadaha inay ka shaqeeyaan waxbarashada inay ka shaqeeyaan ciidamada inay ka shaqeeyaan security inay ka shaqeeyaan isgaadsiinta wararka iyo meryahana inay ka shaqeeyaan meel aysan marki maanta ka shaqeynin ma laha marka waxaaban isleeyahay aniga madax waaba ahaye maxaa iga khaldan oo la iila rabaa meel aan madax saxa maanta joogin waxaan leeyahay aan wada dhisno dhammaan madax saxa sidaasaa marka dalku faqriguna uu kaga baxayaa amni saxana ay ku helayaan saa daraaddeed waxaan waxaan kuu sheegayaa inayna qiimo maanta ila lahayn haddii xataa la ii dhiibi lahaana maana yeeleen sababta waxaa weeye ani waxaan kusoo tarbiyoobay oo iskuulaadka aan kasoo shaqeeyey iyo jaamacaadka caalamkan kasoo shaqeeyey iyo muqdisho university on kasoo shaqeeyey intaba ani waxay ibartay kala dambayn iyo qawaaniin la ilaaliyo oon la khilaafi karin iyo dad run ahaan isla shaqeeya oo isku group ah oo fiiri aan ruuxna u malaynaynin hadday hawsha saaxiibkii khaldanto in isagu khaldamin dad wada shaqaynaya sidaasaan kusoo koray dalka soomaaliyana sidaan aniga u rabo shaksiyan sidaan u rabo waxaa weeye dal kala dambeeya oo is-aamina dad wada shaqeeya xafiif oo qawaaniin ka dhexaynin baa dalkeena jira wisaarad dadka ka shaqeeya aysan ogeyn waxa ku shaqaynayaan baa jira laba wisaaradood oo iska agdhow oo laakiin ku muransan hawshan yaa iskale oo weliba maaragtay la qeexin ayaa dalkeena ka jira waxaan isleeyahay haddii aniga aan qayb ka ahay waxbarashada caruurteena iyo dhalinyaradeenna madaxtinimo intaa ka weyn ani maba ii muuqato waxaan rajaynayaa dadka maanta madaxtinimada hayana ilaahay inuu udhib yareeyo waxaan rajaynayaa kuwaad idinku kamid tihiin oo insha alla uhaqaltaagayana ilaahay inuu udhib yareeyo laakiin waxa weeye dadku waxay codsanayaan wax taya leh iyo adeeg bulsho oo danta guud ilaaliyay dadku u baahan yihiin intaana anugu meeshaan kolba ka jooga inaan ilaaliyo sidaas ayaa naftaydana baray dadka aan anigu qayb ka noqdo inaan soo sarbayna sidaasaan baray reer muqdisho universityna sidaasaan baray sidaasaan ku faraxsanahay markaa saasaan markaa madax ku ahay waxaan ilaahay ka baryayaa inta maanta xafiisyada inoo fadhidana inay si sax u shaqeeyaan dhalinyarada maanta soo waxbaranaysana inay bartaan qaabka madax loo noqonayo madaxtinimadu kursi maaha waa ka weyn tahay madaxtinimadu xore la hela mehe way ka shara badan tahay madaxtinimadu ma aha ruux hebel wasiir hebel ma aha sidaas madaxtinimadu waa adeega bulshada iyo tayaynta hawsha la hayo iyo caruurteena iyo dumarkeena iyo odayaasheena dayacan sidii loo gargaari lahaa